maanta waa maalin ciid soomaalida ciid weyney utaqaanaa laakiin waa ciid aad iyo aad loo qadariyo muslimiinta dhexdooda waxay kamid tahay marka hore maalmaha tobanka ah oo rasuulka uu dhahayo calayhi salaatu wasalaam toban maalmood uu gooni u tilmaamay uu dhahayo xadiis shariif ah oo saxiix ah tobanka maalmood ee dilxajo ee ugu horeeyo maalmo ka fadli badan ma lahan ilaa culammada ay dhaheen maalmahaasi maalmaha ugu fadli badan waaye maalmahaasi tobanka marka waxaa ku jiro maalinta tobanaad ee ah maalinta ciida oo ah maanta oo ciidul adxa waa kow haddana maalintan fadaaisheeda waxaa kamid ah si aad u socoto nabiga caley isalaatu wasalaam wuxuu muslimiinta ku booriyey in la sameeyo udxiyo wax la yidhaahdo udxiyo micnaheed waxa waaye in xoolo la gowraco oo dadka muslimiinta ah kuwa danyarta ah la gaarsiiyo xoolahaasi noocii doontay ahaan karaan xoolaha laga bilaabo ariga ilaa geela qof qof ayaa loo gowrici karaa waa la qaybsan karaa fadliga waxaa kamid ah qofkii gowraca dhiigga intuusan dhulka ku daadan oo xoolahaasi ayaa ilaahi subxaanahu watacaala qofka u dambi dhaafaya waxaa kaloo kamid ah fadliga timaha oo xoolahaasi intay la eg yihiin oo xasanaadu qofka helayaa lama tirin karo waa micnaheed xasanaad fara badan intaas in la eg oo dembi ah ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu qofka u dambi dhaafaya kelmada ciid waxa waye wax soo noqnoqda oo lagu farxo marka dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan waa inay farxaan iyadoo ay tahay maaragtay murugo badan ay jirto dhibaatooyinka muslimiinta caalamka ay haysto haddana maalinta waa maalin farax ah sheekha waxaa jirta in maalinkan ciidda ee maanta ee weyn loogu magac daray udxiya oo ah in wax la gowracayo ama gowracii marka qofkii aan bahaysaninba inuu wax gowraco isaga ma laga rabaa inuu maaragtay xoolo qalo qofka waa su-aal aad u fiican marka hore udxiyada ama neefkan la gowracayo waa sunno waaye marka sheyga sunna uu yahay micnaheeda waxa waaye qofkii kari kara oo awood u leh ayaa sameynayo waajib ma ahan lidalika rasuulka alay salaam axaadiis fara badan ayaa tilmaantay oo ah qofkii kari kara ama qofkii raba inuu gowraco maaragtay maalinta udxiyada xoolo inuu gowraco ha sugo timihiisa inuu jaro ama cidiyihiisa ilaa maalintaasi marka qofkii rabaa laleeyahay markas micneheed waxa waaye waajib ma ahan qofkii kari kara keliya gowracayo qofkaan kari karin acmaal fara badan uu samayn karaa oo kamid ah adkaar inuu akriyo takbiiraadka inuu akriyo laga bilaabo takbiiraadka oo kale ma waxaa la bilaabaa maalinta carafada culamada qaar waxay dhaheen maalinta koowaad bisha ay dhalataa la bilaabaa qaarna maalinta carafada qofka sadaqooyinka yar yarkuu bixin karaa maaragtay salaad fara badan uu tukan karaa oo sunno ah qur-aan akriska waxyaalo fara badan qofka uu sameyn karaa iyo maaragtay qof kale oo inuu ka farxiyo oo muslim ah ama famil qoys aan haysan dhar inuu siiyo dhar ama caruurtooda dhar uu u gado oo kale siyaalo fara badan wixii tabartiisa ah qur-aanka ilahi wuxuu ku leehay fattaqulah ma istatactum markay camal timaado waxaad samaynaysaa waxaad kari karta oo khayr ah marka fadaaisha ay leedahay carafo way badan tahay gobolkaasi aad joogtee minneapolis maanta sidee baa looga ciidayaa maalin ku weyn dadka muslimiintaha iyo soomaalidaba marka bal haddaad ii sawirto sida maanta oo kaleeto ciidda hadda xoogaa kadib dabcan marka laisu soo baxo ay noqon karto horta maalinta ciidda waa waa waa maalin aada u weyn minnesota waa laga dareemayaa waxaad dareemaysaa masaajidaha oo kale hadda aniga masaajidka imaamkaah oo kale waa la fasaxaa waxaa laga hadlayaa boqolaal qoysas arday oo masaajidaha ku xirnaa oo fasax ah dhammaantood waxay ku mashquulsan yihiin ciid shopping wax layaa inay sameeyaan oo suuqyada waaweyn ay aadaan khaasatan suuqyada soomaalida soomaalida suuqyo waaweyn ay leeyihiin waxyaalaha oo aan aan kaaga yaabina waxaa kamid ah dadka ilaa waaga beriya suuqyada ay wada joogaan micnaheed waxa waaye haweenkii safay ku jiraan cilaan ay saaranayaan ama gabdhiha cilaan loo saaraya iyo isdiyaarin laisku diyaarinayo waxaa kaloo jirto waxaan ku tukanaynaa meelo waaweyn kasaqad oo kale masjidkeena masjid umatul masjidkeena masjid dacwa waxay qabteen meesha ugu weyn ee lagu tukado magaala madaxda gobolka minnesota ee st paul oo la yihahdo river front waa conventionka st paul downtownkeeda ku taalo iskuulada iskuulo qaarkooda zahro oo public schools ah ayaa la fasaxay muslimiinta laba maalmood oo la siiyey xitaa sheekh xasan jaamici waxaa jirta in ciidan sanadkan ay kusoo beegantay xilli dalkan maraykanka baroordiiq dhinaca kale ay jirto dadkii ku dhammaaday ee sebtembar koob iyo tobankeedii daarihii new york ee la duqeeyey marka bal sidee bay arrimahaasi maaragtay muslimiinta dhankeeda markaad eegta ayadiio dadka muslimiinta farxadda ee dabaaldegayaan ciidi iyo dee bisha weyn ee barakeysanee maaragtay ciidul adxaaga iyo dabcan dhinaca kale baroorta wadanka ka jirto zaar aad aada umahadsan tahay su-aashan way soo laalaabataa sababtoo ah iyadoo oo maalin farxadta haddana waxay kusoo aadeysaa maalmo oo xanuun badan oo meelo qaarkooda dhib dad ay ku dhaceen ama muslimiinta ha ahaato hadda oo kale anaga waa ciideyna waa waa ciideysanaynaa waa faraxsannahay laakiin reer qudus oo kale ma faraxsana ma ciideysanayaan ama ciidooda mid farax badan ma aha waa dad gumaysi ku jira oo dhib haysta marka waxaan ula jeedaa marka qaarkood waxaa isku dhacayo farxaddii iyo murugadii marka waxay u baahan tahay in laisku miisaamo hadda anaga o kale maraykanka markaan joogno maalintii ko september eleven waa maalin xanuun badan baaidiisa ula socoto dad muslimiina meesha way ku dhinteen ma ahayn oo keliya dad maraykan ah inkastoo dad diin diin ahaan ay sax ahayn mujtamac civilian oo madani ah oo magaalo degan in la laayo diinta taas waa ka hadalnay in diinta aysan shaqo ku lahayn laakiin maalintaasi murugada leh oo islamarkaasna muslimiinta ay farax u tahay farxad u tahay maalin ciid ah sidee laisu waafajinayaa annaga waxaan dhahnaa waa fursad oo dadka kale aan muslimiinta ahan aan ugu sharxayno diinteenna inay tahay diin qofka dareen leh oo macanaa anaga waxaan dareemaynaa qofka kale xanuunsanayo saan u dareemayno qofka kale oo faraxsan marka qofka muslimka waxaa la rabaa in uu ogaado maalintaasna inay kamid tahay taariikhda maraykanka oo annaga dhinac aan ka nahay qeyb aan ka nahay in maalin xanuun badan oo dadka dhibkaasi soo gaaray ama muslimiin ha ahaadeen ama gaalo ha ahaato ama deriskeena ha ahaadeen inaan la xanuunsanayno waayo diinteenna nabiga alay slam wuxuu noo sheegay qofka deriskiisa ay ka nabad helaynin dhibkiisa kaasi ma ahan deris fiican marka waxaa lama huraan ah dadka muslimiinta ama dadkeena soomaalida fursad dacwo inaan ka dhigano aan tusino deriskeena wixii soo gaaray ama muslim ama gaalo ha ahaado hadduu xanuun ahaa xanuunkaas inaan la dareemayno